أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ku soo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka fiidnimo idaacadda islaamiga andalus kuweeda ugu dalka roon isbeddel ayaa laga dareemayaa degmada maxaas oo horaantii bishan ay la wareegeen ciidamada mujaahidiinta ee wilaayadda hiiraan wargeys ka soo baxay dalka maraykanka ayaa saadaariyay in soomaaliya dhowaan ay la wareegi doonaan geesiyaasha towxiidka ee bariga afrika dowladaha itoobiya ee leteriya ayaa eedeymo hor le hawada isku mariyey xilli laga cabsi qaba in dagaal xoogan uu ka dhex qarxo labadaas dal xaflad lagu daafuray iyo madarasa lagu barto xifdanta qur-aanka karimka ayaa ka dhacday degmada bukaqable ee xarunta wilaayada hiiraan munaasabad lagu caalame saaraya suldaanka guud ee beelaha harta ee labada jubbe ayaa ka dhacday degmada jamaame ee wilaayada jubbada hoose
أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن waa habeenimo khamiisa labaatanka bisha safar kun afar boqol afartan iyo toddobo intaasi waxay ahayeen qodobada warka fiidnimo iminkana iyagii oo faahfaahsan isbeddel ayaa laga dareemayaa degmada maxaas oo horaantii bishan ay la wareegeen ciidamada mujaahidiinta sida uu ku soo warramayo wariyaheenna maxamuud sheekh axmed tooshow oo booqasho ku jooga halkaas bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maanta waa maalin arbaca ah taariikhduna ay tahay sagaal iyo tobanka bisha safar sannadda kun afar boqol afartan iyo toddoba hijri waa walaalkiin maxamuud sheekh axmed tooshow oo idinkala soo hadlaya bartamaha degmada maxaas ee bariga wila islaamiga hiiraan oo dhowaan allah fadligiisa ciidamada mujaahidiintu ay xoreeyeen kana xoreeyeen cadowga allah waddadan ujeedaan waa waddada dheer ee bartamaha suuqa degmada maxaas halkaan ujeedin waa goobihii ganacsiga gaar ahaan goobtaan aad ujeedaan hadda waa farmashiyo oo ku yaala degmada maxaas hadda waa xiran yahay laakiin waxay ahayd markii hore goob caafimaad sida marka muuqaalka laga dareemayo degmada maxaas halkan waa suuqeedii goobihii ganacsiga waad u jeedaan oo dukaamankii degmadu ay lahayd halka hadda ii muuqata oo ku sii dhownahay waa argada degmada maxaas hadda goobta argada waxaa ku sugan ciidamada mujaahidiinta waxaana ka dulbabanaysa racyada towxiidka waxaa xusid mudan toddobaadii ka hor halkaana waxaa ka baban jirtay maradii daaquudka balse allah fadligiisa hadda raayada towxiidka ayaa ka babanaysa oo taxta raayada towxiid ayay ka mid tahay maanta degmada maxaas allah subxaana wa tacaala yaan umahadsan waan u jeediin geesyadii towxiidka oo ku sugan goobtan argada halkan waa suuqii weynaa ee degmada maxaas allah subxaana wa tacaalaa ayaana ku mahadsan ilaa iyo waddadan waa waddadii dheereed ee bartamaha suuqa maraysay waad u jeedaan argadii degmada maxaas cadowga allah markay halkaan ka carareen magacii waa ay ka tirtireen argada balse muhiimaddu magac maahan ee muhiimad waa in raayada towxiidku ay ka babanaysa degmada maxaas argadii cadowga allah ugu talagaleen inay ka babato marada daaquudka allah subxaana watacaala ayaana ku mahadsan degmada maxaas laba iyo toban sano ka badan ayay ku jirtay gacanta cadowga allah balse hadda waxay dib ugu soo laabatay gacanta muslimiinta anigoo degmada maxaas waxaa iigu dambeysay afar iyo tobankii bishii safar sanadii kun afar boqol soddon iyo shantii hijiri xilligan ayaan halkan maxaas shaqo u imid maantana aan dib ugu soo laabtay degmada maxaas waan shaqo u imidne waa sagaal iyo tobanka bisha safar sanadda kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri waa muddo laba iyo toban sano ah oo maalmo ay raacday intii aad moogahay degmada maxaas allah subxaana watacaala ayaana ku maasan ma isoo gaarsiiyey mar kale inaan arko degmada maxaas oo raayada tawxiidku ay ka babanayso allah subxaana watacaala ayaana ku mahadsan halkan aad u jeedaan waa saldhiggii degmada maxaas cadowga allah birtan ay ugu talagaleen halkan ay ku dhegsadeen waxay ugu talagaleen inay kaga badbaadaan عملياتك السيادية مرسى الله سبحانه وتعالى يا كما سن يدو مسلقي عملية إيسان كدعين إن سي فضد مجاهدين دا قانتو وسو قليو يدو سلقي وبد قبا وأن أجي دين اسمي سي وميت نميستر ولي واحد ريمسا إن اسمها مرقو عن طريق قادي استعمال كسن إن شاء الله بحث توسع استعمال دونا مجاهدين تا قوابهان إذن موقنية جبيهان تودا وقوابيه جناسيقا دقمدا محاس ولي وحامد نحسو عنا suuqii weynaa ee degmada maxaas waad u jeedaan walaaluhu waxay ii sheegeen meeshaan in laba sano ka camisheediya goobtay ka dhacday ay ka mid ahayd si aadan adigu allah ugu baaba'ay qaarkood weli raadadka ayaa ka muuqanayo oo dhismihii iyo dhulkii baaba'ay weli si rasmi ah looma dhisin oo faraha ayaa looga qaaday maanta waa maalin arbaca ah taariikhduna waa sagaal iyo tobanka bisha safar sanada kun afar boqol afartan iyo todoba hijri allah subxaana watacaala ayaana ku mahadsan ilaa iyo magaalada afkeeda ujeeda hadda aan soo gaarnay oo magaaladii ayaan kasii baxaynaa
wargeys ka soo baxay dalka maraykanka oo saadaaliya in soomaaliya dhowaan ay la wareegi doonaan geesiyaasha tawxiidka ee bariga afrika bashiir muxiidiin awayman ayaa warbixinta warkaasi inoo faahfaahinaya small wars journal oo ah wargeys inta badan ka faalooda amniga iyo sirdoonka kuna xiran hay-ad cilmi baariseed oo fadhigeedu yahay dalka maraykanka ayaa saadaaliyey in gebi ahaanba dalka soomaaliya ay dhowaan la wareegi doonaan mujaahidiinta xarakada al-shabaab wargeyskan oo ay wax ku qoraan khubaro amni iyo sirdoon cilmi baarayaal jaamacadeed iyo sidoo kale saraakiil militari oo horey ugu soo shaqeeyay dowladda maraykanka ayaa warbixin uu saacado ka hor daabaca ku sheegay in soomaaliya ay haatan u muuqato mid ku dhici doonta gacanta geesyada tawxiidka ee bariga qaaradda afrika waxa uu wargeysku shaaca ka qaaday in si weyn loo wiiqay awoodda maleeshiyaadka kooxda riddada soomaaliya kuwaas oo aanan lahayn ayuu yidhi wax awood ah oo ay ku sugi karaan amnigooda halka mujaahidiintana uu qiray in awooddooda ay sii laba jibaarmayso marba marka ka dambaysa nasiib daro soomaaliya waxay si weyn uga eg tahay afghanistan gaar ahaan bilihii ka horreeyey la wareegistii taalibaan ciidanka soomaaliya weli ma awoodaan inay sugaan amnigooda halka jihaadiyiinta ay awooddoodii sii laba jibaareen ayaa lagu yidhi warbixintan uu goordhaweed baahiyey wargeyskan ay soo saartay hay-addan ameerikaanka ah warbixinnada iyo faalooyinka isdabajoogga ah ee muddooyinkii u dambeeyey ay soomaaliya ka qorayeen warbaahinta caalamka ayaa dhammaantood isugu biishubanaya in dhowaan raayada tawxiidku ay gebi ahaanba camimi doonto soomaaliya islamarkaana lagu soo dabaali doono ku dhaqanka shareecada islaamka oo muddo badan kufaarta caalamku ka horgudbanaayeen dowladaha etoobiya ee letari ayaa eedeymo horele hawada isku mariyey xilli laga cabsi qaba in dagaal xoogan oo ka dhex qarxo labadaas dal walaalkeen marwaan maxamed ayaa warbixinta warkaasi ina faahfaahinaya xilliuu abaabul dagaal oo xoogan uu ka dhex soco dowladaha eritariya iyo etoobiya ayaa maamulkaas mar waxa uu ka eedeeyey xisbiga talada haya ee dowladda xabashada etoobiya inuu wado ollo aflagaado ah oo ka dhan ah dowladda eritariya wargeeska burkina ayaa saacadihii lasoo dhaafay daabacay in imaani garba miskaallo ah wasiirka warfaafinta eritariya ka jawaabay hadallo dhowaan ka soo yeeray maamulka adisababa taageerayaasha xisbiga abiy axmed ee barwaaqo waxay u muuqdaan inay si maalinla ah ugu mashquulsan yihiin ololo ballaaran oo aflagaado iyo sumcad dil isugu jiro oo ka dhan ah eritariya ayuu yidhi wasiirka warfaafinta maamulka asmara wasiirku waxa uu eedeynta ka soo yeertay dhinaca maamulka adisababa ku tilmaamay ma la doonayo in laga sumcad xumeeyo laguna carqaladeeyo horumarka eritariya waxaana isagoo tilmaamaya go'aanka asmare uu yidhi wax yar oo annagoo aanu leenahay kama tanaasuli doonno maadaama aana damcin waxa dadka kale ay leeyihiin hadalka wasiirka ayaa yimid maalmo kadib markii xisbigu hogaamiye abiy axmed uu dhowaan soo saaray bayaan tilmaamayay in eritariya ay doonayso dagaallo aan dhammaan lahayn inay ka qarxaan gudaha etoobiya iyadoo tusaale loo soo qaatay dagaalkay boqolaalka qof ku dhinteen ee ka dhacay gobolka tigre ee waqooyiga etoobiya xaflad lagu daafuray madarasa lagu barto xifdinta qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday degmada boqa qable uula ay dahiiraan waryaheena cabdiqani maxamed ayaa warbixinta warkaasi inoo haya maamulka islaamiga ah ee degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan ayaa madaraso lagu xifdinayo qur-aanka kariimka ka hirgeliyey degmadaasi taas oo u gaar ah gabdhaha da-yarta ah madarasada oo lagu magacaabo alfurqaan ee barashada iyo xifdinta qur-aanka kariimka waxaa xafladii furitaankeeda kasoo qaybgalay culimo mas-uuliyiin nuqabo iyo waalidiin waxaana laga jeediyey kalimaad kala duwan ugu horeyn sheekh yuusuf macalin cabdiraxmaan oo ka mid ah culimada wilaayaadka islaamiga ayaa kelimad dardaaran ah goobta ka jeediyey galabta waxaan isugu nimid meeshaan u joognaa fitaax waxaa weeyaan madarasa qur'aaniya wax aad u qiimo badan oo nicmooyinka alla subxaana watacaala uu bixiyay ka mid tahay qur-aankuna saad ogtihiin walaalayaal waxa allaha subxaana watacaala lagu raaligeliyo oo allah loogu dhowaado ayuu ugu horeeya waa alla kalaamkiisa weeye subxaana watacaala halka xaraf oo lagu dhawaaqo ayaa ajir laga helaya xaraf xaraf baa lagu xisaabayaa nabiga calayhi salaatu salaam wuxuu leeyahy man qara'a xarfan min kitaabillahi falahu bihi xasana walxasanatu bicashri amhaaliha laa aqulu alif laa miim xarf walaakin alifun xarfun walaamun xarfun wamiimun xarf ninkii aqriya xaraf kitaabka ilaahay ka mid a xasan uu leeyahay xasanaduna hadee waxaa weeyaan bicashri amhaaliha inta ugu yar ee qofka muslimka ah xasanadu loo laablaabayo oo ugu yaraan toban baa loogu dhufanaya alif laa miim nabigu wuxuu yidhi ma dhahayo waa hal xaraf ma dhahayo alifku waa xaraf laamku waa xaraf miimkuna waa xaraf yacni xaraf walba ood ku dhawaaqdo kitaabka ilaahi subxana watacaala qur-aan ka mid ah waxaa weeye ajir gaar ah ayaa lagu qorayaa qiyaam marka la tago waxa dadka lagu qiimeyn ku qiimo badan yihiin jannada gelideedan ay ku kala sarreeyaan waxa weeyaan waa qur-aanka ilaahi subxana watacaala fadl iyo sharaf qur-aanka waxaa ugu filan inuu kalaamka alle subxaana watacaala uu yahay ayaa fadli ugu filan wahada kitaabun anzalnaahu mubaarakun fattabicuuh kana waa kitaabaan soo dejin nebigule xag ilaahay baa laga soo dejiyey alfaadiisa iyo macaanidiisa labaduu xag alle ka yimaadeen waa mubaarag waa barakaysan yahay oo khayr badan yahay oo khayrkiisu haddii wax la koobi kara ma aha raaca baa yaana la leeyahay waa ilaahay baa noo soo dejiye isaga dastuur noo ah khayrukum man tacallama alqur'aana wacallama khayriyadii isagaa lagu soo ururiyey ninka bartay dadkana baraya oo macaanidiisa iyo alfaadiisa iyo axkaamtiisa iyo dhammaan dadka baraya dadkaas idinku fiican intaasi kadib waxaa dhankooda munaasabadda ka hadlay qaar ka mid ah nuqabada wilaayada ah iyo waalidiinta runtii sidau sheikhu sheegay waa dowlatul qur'aan ayaa dhalatay waa ognahay annagu sidaan wax ku soo barannay ka sheekay mayno waa kulley waa faa'iido weynay ahayd laakiin xadaarad ayaa la gaaray maantay xadaarad waxaa la gaaray laga hoos baxay dowladihii calmaaniga oo dugsiyada buushashka qur'aanka buushashka ka dhigi jiray madrasadaha kaloo maadigana dabaqyada ka dhigi jiray runtii ilaahay baa naga riday ilaahay maanta dowlad qur'aan ayuuna siiyey allahaas ayaa mahad iska leh midda kale gabdhaha muslimaadka ah ee maalmahan sida badan xaflado badan oon ka qayb galnay ayaa jirta oo ka dhacday degmadan buqa qable walaayada islaamiga ee hiiraan runtii inta badan waa gabdho ayay u badnaayeen wiilashu way ku yaraayeen waxaan leenahay insha allahu tacaala gabdhuhu waa xilligii la dhihi jiray gabaru qur'aan baran mayse ee xoolaha la raacin jiray ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa naga bixiyey taasna waxaa keenay dowladda islaamiga waalidiinta gabdhahoodii keenay qur'aanka kariimka ajir aan la soo koobi karin ilaahay ha siiyo madarasadan khayrka badan oo lagu furayo cusub gabdheheenna waxa lagu baraya alxamdulilah ilaaha mahaddaas aan bilow i dhammaad lahayn u jeedinaynaa mahad ilaahay kasuku gabdheheenna khayrka badan ee mar walba madaraso hor le furaya ilaha barakeeyan leenahay waalidiinta oo ilmaha isu keentay allaha barakeeyo culummadeenna khayrka badan waaligeenna iyo sheekheenna sheekh yuusuf idaaciyeenna khayr allaha siiyo oo daaciyaasha kulli alxamdulilah ilaahan mahad
madarasada alfurqaan ee ay wax ku baran doonaan gabdhaha yaryar ayaa ku biiraysa madaarista waxbarasho ee ka howlgala magaalada buqa qable munaasabad lagu caalami saaraya suldaanka guud ee beelaha hartay labada jubbo ayaa ka dhacday degmada jamaam ee wilaayada jubbada hoose munaasabadan oo si heer saraa loo saagaasmay islamarkaana ka dhacday degmada jamaam ee wilaayada jubbada dhexe ayaa beelaha hartay dega wilaayaadka jubbada hoose jubbada dhexe ku caalami saaranayay suldaan cusub uu ku hogaamiyo ku dhaqanka shareecada islaamka waa xafladan ka soo qaybgalay culimodiin odayaal dhaqameed iyo qeybaha kala duwan ee bulshada intay socotay xafladan ayaa waxaa ka hadlay culimmada kale ah sheekh balli iyo sheekh xayaakallah oo ka mid ah martidii kasoo qayb gashay calimasaarka suldaanka cusub ee beelaha harti waxaan leenahay walaalayaalow marka maalmahan socda ee ordayaayey waa maalmo taariikh leh waxaa dhici doonta mustaqbalka dhow oo aan fogeyn insha allahu tacaala jihaadkani wuu guulaysan doonaa waddanka bariga afrikana wuu xukumi doonaa isagoo dowlad islaama oo cid ay ka amar qaadatoon ilaahay ayni aynan jirin ayaa iman doonta salaadiinta la tansiibinayo ee loo caleemo saarayay allaha ka baqdaan reeraha taariikh fiican ha uga tagaan reeraha waxan waa taariikh isqoraysa intan hadda aynu ku jirna ee wilaayaadka ah qoys walba oo jihaadkaa garab istaagay berri waxaad arki doontaan iyada oo lagu dhiganayo iskuullada hoose dhexe ilaa sare ilaa heer jaamacadeed laleeyahay qabiil hebel taariikhdu markay intaa ahayd jihaadka uu garab istaagay intaasoo geelu ku bixiyey intaasoo garabbu ku bixiyey waxaan isku dardaarmaynaa marka towxiidku inuu yahay geedka marka ugu horeeya baxaya oo jiriddiisu ay gudaha ay gelayso ayanqusu diinu wa ana xayun ma diintaa hoos noqonaysa anigoo isim ah anigoo macnaha koofi wata sacad ibnu mucaad booskiisii jooga sacad ibnu cubaada booskiisii jooga dufayl ibnu camri dawsi booskiisa jooga miyaa diintu ay gaasiraysaa oo hoos noqonaysa sidaa inuu fakaraan la doonay sidoo kale waxaa halkaasi kelimaad ka jeediyay odayaashii waxgaradka beelaha harti waxa weeye dadka diinta ku wacyigelisid dacwateriyaas ku dhex samaysid dadka inaad dacwada iyo diinta gaarsiisid baa lagaa rabaa inaad cadaalad ku hogaamisid baa lagaa rabaa walaalkan wuxuu xaq noogu yeelanayaa mas-uuliyadda aynu u dhiibnay ee una dooranin eanu u ducaynay inaynu garab iyo gaashaan ugu noqonno inaynu u nasteexayno inaan u kaalmayno inaan maaragtay wixii aan maaragtay ku dheernahay oo khibrada aan ugu kaalmayno xaq baynu ugu yeelanayaa beeshana si gaara waxaan ugu dardaarmaynaa inay garab istaagaan suldaanka ugu dambayntii waxaa madasha munaasabadda ka hadlay suldaanka cusub ee beelaha harti suldaan maslax cali maxamed isagoona ballanqaaday inuu beesha ku hogaami doono ku dhaqanka shareecadda islaamka beelweynta raaharti ee arrintan ii dooratay inaan naqiibka aan u noqdo kuna hogaamiyo shareecada islaamka kitaabka qur-aanka ku dhaqankiisa oo ii doorteen oo ku bixiyay arrintaa juhda badan iyo fadhi badan iyo wakti badanba ku bixiyey maadaama kitaabka ilaahay subxaanahu watacaala inaan ku hogaamiyin raalli ka noqdeen waxaan leeyahay sabcan wadaaca inaan ilaahay subxaanahu watacaala adeecid aan iska adeecno awaamirta ilaahay subxaanahu watacaala maadaama aniga mas-uul iga dhigateen arrintaa ayada inaan isku adeecno aan ismaqalno tafaraaruq iyo taladarr aan iska dhaafno reeharti intaasaan kula dardaarmaa anigana sidoo kale waxaan ka ballan qaaday horan aga ballan qaaday haddeerna ka ballan qaadaya kitaabka ilaahay subxaanahu watacaala noo soo dejiyey inaan ummadda ku hogaamiyo ku dhaqo aan ugu yeero asagana ilaahay subxaanahu watacaala aan ku caabudno intaas inta insha allah aan markhaati gelina
munaasabaddan ee ku calimasaaranaysa suldaanka cusub beelaha harti ee degta wilaayaadka jubbada dhexe jubbada hoose ayaa qayb ka ah tartanka u dhexeeya qabaa'ilada dega wilaayaadka islaamiga oo ku tartamaya nabadoona uga isku hogaamaya ku dhaqanka shareecadda islaamka guud ahaan dhegeystayaal warkii fiidnimo aad ka dhegeysanayseen idaacadda islaamiga andulus waa naga intaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu